boqol sideetan iyo afar qof oo dhalinyaro ah oo ka faa'iidaysatay sanduuqa horumarinta dhalinyarada ayaa kulan afura loogu sameeyay magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland waxaana kulanka afurka ah soo qabanqaabiyey sanduuqa horumarinta dhalinyarada kuwaasoo dhalinyarada ku dhiirigelinaya in ay ka faa'iidaystaan fursadda la siiyey ayna abuurtaan ganacsi iyaga u gaar ah qaar ka mid a dhalinyarada ka faa'iidaysatay ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay
runtii waxaan u mahad celinayaa mar koobaad dowladda ugu sarreeya madaxweynuhu gaar ahaan waxaan mahad celinayaa agaasimaha sanduuqa qaranka oo runtii jaaniska quruxda badan la siiyey aan ku maalgashayno dalkayaga waanan idin ogsannahay intaan halkan isugu timi waxa weeyaa runtii waa soobaxayaashii ooyaan ku guulaystay tartanka marka dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa inuu ganacsigiinna iyo himilada aadda idiin heergasho horta waa jaanis wanaagsan waxaan ugu mahad celinaynaa dhammaan madaxda sanduuqa horumarinta dhalinyarta waana ku mahadsanyihin dadaalka ay u samaynayaan dhalinyarta waxaan leenahay ilaahay idka jasaayid siiyo agaasimaha sanduuqa horumarinta dhalinyarada somalilan qadar ibraahim maxamed ayaa kulanka ka hadlay barnaamijkaasi wuxuu ku bilowday amaanu ku bilownay inaanu u shaacidno fursaddii markaa taallay dhallinyarada gobollada somalilan oo dhan oo qaab meel kastooo ay joogaan ay awood ama access u leeyihiin inay soo codsadaan intaa kadib waxaanu marinay hab ama process ay ku kala baxayaan oo lagu kala saarayo iyadoo loo eegayo shuruudo u degsanaa oo laga soo xulo kun iyo boqol codsade maraaxiishii kala duwaneyd waxaanu ku soo saarnay marxaladii koowaad waa saddex boqol iyo konton dhallinyaraa markaa ok saddexdii boqol iyo kontonkii dhallinyarada ahaa loo sameeyey tababar iyo in la oga tusaaleeyo dabeetana dib ayaa haddana loogu celiyey tartankii markaa waxaa ka soo baxay finally boqol siddeetan iyo afar ay ka mid tahay inta halkan fadhida duluucda aynu iskugu yeedhayna waxay ahayd inaynu horta aynu baarigno dhallinyarada fursadda heshay